beecada nooga imaada meel degreba layidhaah haye maxaa laydin soo sheegay wax nooga soo sheegay dad xanuunsan oo matag iyo shuban iyo waxaas leh oo neef xoolaha cuneen baa layidhi akhbaartaisaan ku helna haye marka dadka baaritaano iyo wax aad marsiiseen ma jirtaa oo aad ku ogaateen xanuunka haye iyo sun inay tahay iyo in kale maya waa dadkan gurmig baan u dirnay dad baan u dirnay meesha baabuur baa aaday alaab baa loo qaaday wax eli adiga maaragtay profilintii wixi baa loo sameeyey kadibna dadkaan u dirnay aduu laba maalin bay ku maqnaayeen kadibna waa soo dadku waa soo fiicnaadeen wax un saddex qof oo laba ay carruur yihiin baa dhimataali iyo hal qof oo haween
waayahay marka eh, dadkaas eh, hadda qaar ka mid oo la hadalla waxay noo sheegeen weli dadku inay xaaladii ku jiraan oo ay aada u liitaan qaar badan oo ka mid ah ilaa laba boqol oo qofood baa naloo sheegay
horta riboortkan in lasoo siiyoon haya waa boqol iyo labaatan qofa meesha loogu tagay waana dhici kartaa inuu dadka tiradaa gaaro waa gartay haye marka dadkaas eh, ma wada bogsadeen hadda aada u dirteen gurmadka caafimaad qofka horta hadduu wax ku sumoobaa diraadka uu leeyahay oo suntaas ay reebaysaaba horta yaa waqti qaadanaysa waa gartay si fiican ama ha ahaato tabardarri qofka ay ku reebta ama lalaba ha ahaato ama wax bay ku reebaysaa si fiican laakiin xaaladihii khatarta ah oo hadda dhimashada looga baqayay macnaha way kasoo gudbeen oo dadka waa waa way improve bay noqdeen way fiicnaadeen waayahay marka em, em, dadkaas em, maaragtay baaritaano ugu yaraan dabcan waad samayseen oo waa u gurmateen dadkaas xaalado gaar oo laga soo sheegay ama hub wax la hubo oo ah inay sun tahay waxaan wax lagu caddeeyey ilaa hadda ma jirta
niyo maya neefka neefka ne- ne- dad baa neef qashay waxaa xogta la helay neefkaas inuu neef jiran u ahaa xanuun uu yarahayey daaweyn in la siiyo neefka la duray kadibna in neefkaa la qalo dadka hilibkiisa in dadka laga iibiyey
si fiican xogta aan helayno waa intaas macnaha de annaga hadda qalab aan wax ku baarnana meeshana dee emergency baa lagu aaday waa meel duur oo ka fog meeshaan marka ah, dadka de noo soo noqdayna waa un dadka inay fiicnaadeen wixii un hortood maaragtay dhibkaas u gaaray oo ama meesha ku geeriyooday ma ogi waxa kaleeto inay hagaagsan yihiin wixi un hadee hadee caafimaad oo qofka cabasho waa lahaanaya qasab wey inuu qofka hadduu arkee dhimasho ka badbaado waa inuu lalaba lahaada xanuun uu ku dambeeyo oo arrintaas way iska jijiitabi kartaa maalmo
waaya cisbitalka isagu intuu ka shaqeeyaa hadda aad adigu dhakhtarka ka tahay ilaa intuu eh, hawshiisu intay ka shaqaysaa
isbetelkaana wuxuu ku yaalaa degmada luuq wuxuuna ku waxaana weeya ma dhul badan oo aada u badan buu macnaha daboolaa marka meesha iyada waa ka mid dhul aada u badan buu daboolaa oo dee xaggana gobolka bay macnaha meel isbitaal oo referal hospital wey waa isbitaal dadka loosoo refer gareeyo hadda gobolka bay oo kaleeta dee ilaa baydhabo iyo meelahaas ma ogi hadda isbitaal uga dhow malaha dhinaca kaleeto bakool wuu ka fog yihiin dadka dhulkaas oo dhan macnaha wixii barbelan oo ka jiro oo aaggaa soo gala waxaa weeye isbitaalka baa loo soo diraa waayahay marka mas-uuliyaddu ma hayno inaad dadkaas un ugu yaraan wixii aad la la qaban kartaan la qabataan cabashadoodu weli way taagan tahay waxaa laga yaabaa in eh, meelaha qaar ama tuulooyin ilaa laba tuulaa naloo sheegay oo dhibaatadu ay ka jirtaa marka weli eh, way u baahan yihiin gurmad caafimaad soo maaha dadki
niyo horta gacan fiican baan ka geysanay oo waxyaalihii hadda baahidaas waxyaalaha noocaas u dhacaa lagu gargaari karayay haddii waxyaalaha fulodiska yihiin oo maaragtay iyo waxyaalihii haddaan dhihi karnay fooq celin bay noqon kartaa iyo wixii dadku waa baahidiisa markaa dhibkaas hadda taagan oo emergencyga aan ka daweeli lahayn waa waan u dirnay danna waan u dirnay dee feedbackii noo soo noqdayna waxaa weeye dadka inay fiicnaadeen marka wax kale oo hadda emergency oo haddana qayle ahoo noo imaadayna ma hayno dadkii aan u dirinayna waxay noo sheegeen oo warbixinta noo soo celiyeen inay xaaladda hadda ay degan tahay hadda meeshan cabashadeeda ma iska dhammaanayso waa wax la hubo weye in maaragtay wax un ay cabaad iska sii jirayo oo qofkii sii xanuunsanan karaya laakiin hadda waxyaalihii loo aaday waa lasoo daboolay waana noo imaadeen dadkii waa warbixinta wayna siiyeen waayahay marka wixii kaloo hadda dheeri oo baahi oo jirtaan hadday un soo gudbiyaan waa sida un wax looga qaban karo baa loo qaban maadaama meesha ayna isbitaal hadda lahayn oo xaaladeeda ay iska tahay meel maaragtay aad iska garan kartid tuulo ay